Gudbiyada ubadka waa mas'uuliyad wadareed saaran labada waalid, si gaar ah hooyadu. Waa macalinka ilmaha marka uu yar yahay, isla markaana waxa ay mas'uuliyad ka saaran tahay tarbiyada ilmaheeda inay wanaajiso si ay u soo saarto ubad ka dhisan dhan waliba sida barashada diinta iyo ku barbaarinteeda, barashada aqoonta guud ee bulshada dhexdeeda, habla dhaqanka dadka intiisa kale. Haddaba waxaan warbixinteena ku eegaynaa maxay tahay doorka kaga aadan hooyooyinka Soomaaliyeed inay soo saaraan ubad wanaagsan. Qaar ka mid ah hooyooyinka ku nool degmada Dobley ayaan su'aashaasi iyo kuwo kaleba hordhigay, waa kuwa iyagoo ka hadlaya arrinkaas.
magacayga waa nimco cabdi cabdulaahi waxaan deganahay degmada dhobley waa sax ilmaha waa run tarbiyada marka koobaad waa hooyada akhlaaqdana ilmaha hooyada guriga kusoo dhista marka koobaad inay ilmaha ay barto diinta islaamka iyo shareecada islaamka inay barto Ee, shareecada islaamka waxay tahay ilaahay wuxuu yahay oo ilaahay uu keligii yahay oo la caabudayo ay barto salaada ay ku tarbiyadayso Een, xagga diinta marka intaa laga kaalayo wixii ka dambeeya inay ilmaha inay iscaayin oo ina aflagaadoonin iyaga dhexdooda markay iyagu is- ilmuhu guriga isku aflagaadaynin islaamkana ma aflagaadaynayaan marka bannaankana ayna dadka ku aflagaadaynin gudahana ayna isku aflagaadaynin marka ay afxumadii waxaas iyadu ka ilaaliso iyadu ilmaha wax xun ayna u horseedin hooyadu intaasay akhlaaqdooda ku dhisi kartaa iyo iyadoo ma garanaysaa ee xagga diinta ka tarbiyaysa waxbarashadana ma garanaysaa kula dadaasha xilli hore u dirta nadaafadiisa ilaalisa baaqayga u dambeeya in hooyadooyinka soomaaliyeed la wadaagaya waxay tahay dadkii aaladda telefoonka soo sameeyey dagaal buu inagula jiraa dagaal macnihii kafool kafoola ma aha laakiin dagaal ilmiheenniiba uu magaranaysaay uu ka- xilli aan kantaroollo ama aynu wuxuu yahayba ogaanin aynan ogaanin aynu ku sugannahay baynu macnihii inalagula jiraa marka waxaan samaynaynaa taleefanada in laga hortago ilmaha taleefanada waalidku aynu ku aamusiinin aan loo ogolaan taleefon ilmuhu inuu yeesho ilaa uu ilmuhu macnihii ilmo isku filan isagu noqdo aan loo ogolaanin ilmaha salaadana kula dadaala taleefanadana aynu ka ilaalino kulligeenba Aniga waa Caaisha Cabdulaahi Maxamed ka mid ah hooyooyinka ku nool degmada Dhobley. Hooyadu doorka ay kaga aadi karto ubad wanaagsan ay soo saarto waa muhiim, waa qodob muhiim ah inaad weydiiso. Een haddaad aragto ubad wanaagsan oo maasha Allah oo aad u fiican haddaad aragtid hooyo unba iyo aabaa iyo maxaan ku dhahay yaa u lahaa ilmo kastoo wanaagsanna waalidkiis unbaa u lahaa Ka- koley hooyadu waa doorka ugu muhiimsan ee ilmaha soo saari kara Dhanka kale waxaan isna geestiisa waraysi la yeelanay Sheekh Xasan Raagi oo ka mid ah culimada degmada Dobley waxaan isna weydiinay kiisa ka waraysanay sida ay diinta ugu boorisay waalidka soo saarista ubad wanaagsan.
nabigeena wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam kullukum mas-uul kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyah waxaa la rabaa marka mas-uuliyadda saaran waalidiinta oo rag iyo dumarkaba saaran inay ka soo baxaan maxaa yeelay ayadoo mas-uuliyaddaa guud ay saaran tahay haddana way u qeybsan yihiin oo inta badan ragga waxaa la saaray camalkii dusha ahaayo inuu inta badan eh, soo shaqeeyo oo bal dadkaa dee noloshiisa uu soo dabaro hooyadiina inay aqalkii iyo caruurtii iyo xaggii hoose inay ayadana tarbiyadooda ay kasoo dhisto ayaa loo baahan yahay haddii labadaa dheelitir laysku helo eh, ilmihii wuu tarbiyoobaya waxaa lagu dhaqahayana uu shayga diiniga yahay marka waxaa loo baahan yahay waalidku ilmahaas inay uun ka fikiraan